kulankan oo hayay ko-is hogwareysiya saas oo kalena loonku hadlay walbarowka owlaada ogoonte ka nool deegaanada galmudug hanasoo hay-ada xanaano ku aawiyaasi walbarashada yawey baa ku qayb galay mas-uuliyiin ku tarsan maamulka galmudug gudoomiyaha degmada gaalka ayaa aqoon-yahana odayaalka dhaqanka ururada bilaanta iyo dhallinyara iyo marti sharaf kala
maanta waxaan iskugu nimid inaan kala warqaadanno maadaama uu noo yimid guddoomiyihii xanaano xanaano maanta meeshaay joogto wax ka soo abaabulay hay-adda xanaano axmed oriye oo ah guddoomiyihii wax soo abaabulay soo abaabulay barnaamij aan ku horeen wakiilka hay-adda xanaano ee galmudug xabiiba maxamuud cabdi yaweyba ku hadlay ujeedka kulanka dhanka kale hana ku mid ah mas-uuliyiintii shalduwna ayaa ku qayb galay kulankii siideen ka dheeradeen muhiimadii lada taageero gool barashada owlaada xanaano aas-aaskeedu wuxuu bilowday labada kun iyo siddeedii xilli aan halkan booqasho ku imid ayaan daraasad iyo kuurgal aan sameeyey waxaan ku ogaaday daruufo adag inay ka jiraan bulshada haysato xilligaasna waxay ahayd xilli saddex sano aan roobdiyino abaar aad iyo aad u daran ay dalka ka jirtay runtii daruufaha gobolka ka jira way badnaayeen laakiin markii ishaydu waxay qabatay agoomaha runtii aan haysan wax daryeelah iyo wax maaragtay waxbarashaa midna taas ayaa ilaahay qalbigayga geliyey indhahayguna ay qabteen waxaan sameeyey ribood baan diyaariyey raboodkiina waxaan ula noqday waddankii aan ka imid jaaliyadii joogtay ee reer norweyd ayaan u soo bandhigay runtii aad iyo aad bay u soo dhoweeyeen qof kastoo maaragta aan u soo bandhigana aad buu uga daqnaday go-aanna waxaan ku gaarnay inaan organisationka aan rajiis garayno oo dalka norweyd ka samayno kabacdina waxqabadkiisa aan ku wajahno magaalada gaalkacyo oo aan daruufaha adag ku soo arkay gobollada dhan daruufo adag way ka jireen laakiin meesha la wada degan yahay oo dadku u badan yahay gaalkacya ahayd halkaas baan go-aan ku gaarnay hawsha inaan ka bilowno xabiibo koofurow ayaan maaragtay runtii arrintaas culayska badan dusha ka saaran inaa wakiil nooga noqoto in ilmaha markaan qabanayno ama jadwalkeenna uu yahay ilmo da-duusu tahay siddeed sano ama toban sano ugu weynaa inaan qabanno ilaa dugsi sarana aan maaragtay ka taageerno xagga waxbarashada hay-adda hanaano waliba boqolaal owlaado ka nool degmada gaalkacyo ee deegaanada hoos koyow iyo walka baraas ee sibilaashe